dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan isi kasoo maqalka reediyo cadeen soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada xilli walba hadaanoo kale aad maqashaa marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axad isnay soo gelayso kowda bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda lagaale waxaa qayb ka noqon doona hogaamiyaasha elsan ugu sarreeyey ayagoo ilaalo gaara watay ayaa caawa ku hoyanayaan markii ugu horreysay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug kadib markii ay ka soo ama baxeen dhuusamareeb oo dagaal xoogan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya elsun uu ku dhex maray warar arrintaas ku saabsan ayaan gooror idiin soo gobi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doonaa maamulka elsunna ee ku sugan koonfurta soomaaliya waxay ka soo horjeesteen maamulka elsunna ee ku dhawaaqay inuu tanaasubnaan danta iyo dadka reer galmudug dowladda federaalka ku xujeynaya ayuu ahaa anaga xildhibaan kuma xujeyno dowladda federaalka dhaqaale kuma aanu xujeynin si shuruuddaanan uga fiirinayo shacbiga soomaaliyeed maanta dowladnimada u baahan ee maalin cad ciidamada ku wareejiy dowladda maamulka galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxay sheegeen in heshiis rasmi ah ay la siixideen madaxweynaha galmudug ee garabka axmed ducaale geedlaxaaf ee ku sugan gaalkacyo waxaan idiin soo gobi doonaa saaxiib yaal warar arrintaas ku saabsan waxyaabaha kale barnaamijkan caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona yabal xaaji aadan waxa uu sheegteen afyeen ciidan aysan lahayn galmudug haddaba sababta maxay tahay horta magacaan dagaawiishta laleeyahay magac mar hore baxay mar kulankooda haddaad rabtana waa baaqa madaxweynaha haddii reer hebel laga qaado reer hebelna way- waa laga qaadi karaa xooga dheeriya oo arrintaas ku saabsan ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo goobi doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee dowladda federaalk soomaaliya waxay xukun xabsidaan ah ku riday nin ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab oo ciidanka militariga soomaaliya ay qabteen asagoo dagaalamaya waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo gudbi doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe wuxuu maanta dhoobley duleedkeed uu ku booqday ciidamo u diyaariyey la dagaalanka dowladda federaalk soomaaliya haddaba ciidamadaasi meelaha lagu talagalay in weerarka ku qaadaan ayaa xooga dheeriyo barnaamijkan ku saabsan idiin soo gubi doonaa qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa maanta ay si weejira u shaaciyeen guddi ka shaqayn doona qodobo dhaliil uu ka taagan yahay oo ka mid a sharciga doorashooyinka dhawaan u saxay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkan ayaa idinkugu soo gudbi doonaa madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi dini waxaa maanta magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland uu ka daafuray olol la sheegay in lagu joojin doono xanuun daran oo xoolaha maamulkaasi puntland fara baan ku haya barnaamijkan ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal qodobada wax soo korinta barnaamijkan ugu jira ayaad maqli doontaan xubinta aad ku xisaabtantid ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhegaysan doonteen heystaa
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad wulaaqay noqotee
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan aniga xasana saaxiibka iyo xaashin cumar xasan ayaa barnaamijka caawa farsameynaya ee waa mar kale iyo xorasho warashada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys
kulan wanaagsan ayaan idin leenaha saaxiibayaal kusoo dhow barnaamijka dhaxaan ku bilaabayaa ee galmudug hogaamiyaha elsunna macalin maxamed sheekh xasan faarax iyo ciidamo aada u fara badan oo wato oo diyaaradda qaas ah caawa maqrabka ee kasoo qaaday magaalada dhuusamareb ee galmudug ayaa gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka maamulka puntland waxaa magaalada gaalkacyo la sheegay uga sii gudbi doona dhanka magaalada garowe ee puntland kadibna waxaa la sheegay inuu safar uga sii aadi doono magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya sacuudina ayaa la sheegay in intaas kadib ay uga sii gudbi doonaan sida ay xaqiijiyeen ee ilo ku adhow xafiiskiisa ama qaar ka mid ah ee saraakiil ka tirsan elsunna oo kusoo magaalada dhuusamareb ee caasimadda galmudug wafdi aan ku hojanay magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee hogaaminaya hogaamiyaha guud ee elsunna waxaa ka mid ah xubno ka mid ah hogaanka elsunna ee ka talin jiray gobolada dhexe ee soomaaliya si gaar ah magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel oo dowladda federaalk soomaaliya shan iyo toban sano kadib ay ka saartay waxaa xalay uu ka badbaadiyey in diyaarad looga qaado magaalada dhuusamareeb kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ay dalbatay in loo qaado magaalada caasimadda ah muqdisho si halkaas lagu xiro balse ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya gaar ahaan guutaan shan iyo tobnaad ee qeybta koyilaatanaad ee militariga soomaaliya hogaamiyahooda mascuud maxamed warsame la sheegay in dalabka dowladda federaalk soomaaliya uu ka horyimid ee sidoo kale ee dhuusamare waxaa maanta kulan ku yeeshay ee madaxii hore ee xukuumadda galmudug sheekh shaakir iyo madaxweynaha galmudug dowladda federaalk soomaaliya taageersan tahay iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaare qoorqoor iyo sidoo kale wasiirkii hore wasaaradda amniga ee galmudug saadiq sh- saadiq sheekh yuusuf diraad iyo sidoo kale hogaamiyaha kale oo madaxa ilsunna ka mid ah oo lagu magacaabo al ashcaari waxaa laga wada hadlay sidii ee arrintaas loo dhammayn lahaa islamarkaasna ee arrimaha galmudug ee dhammaan laskaga qayb qaadan lahaa si horumar wanaagsan loo gaarsii lahaa waxaana xa- ila ku ogdhow xafiiska madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor qaarkood ay xaqiijiyeen in madaxweynaha iyo hogaamiyaasha al sunna ka tirsanaa ee la- dagaalkii ka dhacay xarunta inji lagu soo gabagabeeyey jiritaankooda lagu sheegay in laga wada hadlay in golaha wasiirada qeyb laga siiyo islamarkaasna ay maamulka cusub ee galmudug ee golaha wasiirada uu soo magacaabi doono axmed cabdi kaariye qoorqoor qayb ay ka noqon doonaan waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in qadka teleefoonka ay ka wada hadleen sheekh shaakir iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre waxaa lasoo warinayaa in madax hore ee xukuumadda galmudug uu ku qancay in xubin laga siiyo ama laba xubnood laga siiyo golaha wasiirada ee uu soo magacaabi doono axmed cabdi kaari qoorqoor islamarkaasna ee sheekh shaakir dalabkaasi uu ku qancay waxaa lasoo warinayaa in loo balqaaday xilal kale oo galmudug ay ku yeelan doonaan balse ilaa hadda xaqiijinta warkaasi radio caada ma hayso elsuunada ku sugan qeybo ka mid ah ee koonfurta soomaaliya waxay sheegeen in tanaasulka ay sameeyeen madaxda elsuuna ee maalin kahor ku tanaasulay dagaalkii ka dhacay dhuusamareeb ee dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamo taabasan elsuuna u dhexmeeya inuu ahaa ee mid aysan quseynin elsuuna ku sugan koonfurta soomaaliya waxayna sheegeen in ballan ay lala galay elsuuna ku sugan dhuusamareeb iyo hogaamiyaha uu ka ahaa macalin maxamed sheekh xasan islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya ay uga baxeen hogaamiyaha guud ee sunna ee koonfurta soomaaliya ku sugan isxaaq sheekh mursal oo caawa radio caad la hadlay waxa uu sheegay in aysan jirin haba yaraatee wax iskaga xiran ama waxa shuqula oo isku leeyihiin elsunna dhuusamareeb ku sugan iyo sidoo kale kuwa ku sugan koonfurta soomaaliya caawa ayuu radio caad la hadlay waxaan ugu horeyn aa weydiiyey bal waxay ku diidan yihiin tanaasulka madaxda elsunna ee dhuusamareeb ku sugan ay sameeyeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد ولا الهرت مركو هرا وحن رواينا عن سلامو راديو عدادو ورياشي أقاسمياشي ورياشي تمان وحن يقول سلام ثلاثة سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر على هذا الشعب هر على الأطن وأن سلام يا أنت كذب waad ogtihiin mudyahan dambe galgadud wixii ka jiray waa la socotaan dagaala ka jiray dagaaladii ayaga ahaa oo u horseeday ninka la yidhaahdo sheekh axmed shaakir iyo macalin maxamuud maxaa yeelay dhammaantayda aniga aan kula hadlahayo oo sheegay saxara koonfurtan soomaaliya guddoomiyaha al-sunna koonfurtan soo horeysay ilaa baardheer ilaa halkan ilaa laga soo bilaabo zoonaha baydhabo dhulka dhan adowga la soo diriday khawaarija kala soo diriday baan ahaa haddee dalkii waad og tahay xilligii dhammaadkii sheekh shariif ilaa xasan sheekh maxamuud baan dagaal ku jirnay ilaa dowladdan farmaajo hadda hogaaminayo oo ay ka dhalato Eh, dowladihii ayaga ahaa ahlusunna way la hadli waayeen oo waad og tihiin waxaana la hadla keliya waxaan aragnay dowladdan kheer alas ee madaxweyne farmaajo si fiican bay noo soo dhaweysay idinkaan markaati ka ah inta jeeroo maaragtay nimanka ay ay la fadhiisatay ay tiri war sidaan dad ma anfacaysee dowladnima dalka eh, wax walba lagu gaari karaaye wax kastoo idinka aad rabtaan waa la idin yeelayaa baarlamaanka baarlamaan dheereed idinku darayaa dagaalantaas dhaata aad yidhi waad og tihiin ulmadan waxaa laga rabaa inay badan leedahay ulmada soomaaliyeed haddina khaasatan ahlu sunnati waljamaaca dalka oo dhan ulmadii dalka weeye in mar walba ay badanka ay ka baxaan waa xaaraan wey share saabkana saas kuma laha salna kuma laha kuma laha marka anaga ciidamadayda oo aan hogaaminahay oo ahlu sunna waljamaaca koonfurta waxaan ku wareejiyey si shuruud aan dowladda federaalka ah walow dowladda ay tiri dee ninkii la idinku lahaa waan bixinaynaa dowladda idin- eh, ilaa hadda ka warsugaynaa Eh, marka waxaan qaatay marka sistamka dowladeed anagoo fiirinayo shacbiga soomaaliyeed in loo tanaasulo wax walba maaragtay dowladnimada ay dadku ku fulan tahay oo shaksi dad aan ku filnayn kooxna aan dad ku filnayn qabiilna aan dad ku filnayn waad ogtihiin soddon sano la marayaa in ka badan marka waxaa dadka deega kara shacabka deega kara waxaa waaye dowladnimo wey waa gartay Marka culimmada Maalam koonfurta Maxamuud- bay tihiin, Maalam- ee, Mar- Sheekh Isaaq Mar- Mursal, culimmada koonfurta aad tihiin marka ee, qaab nocoo ee kala muuqday ee, tanaasulkan ay ku dhawaaqeen sheekh shaakir iyo malin maxamuud oo dhuusamareeb in ka badan afar iyo labaatan saac dagaal socda kadib
aniga mar aniga waxaan dhihi karaa soomaalida nin walba sida wax u taqaana aniga tanasul uma aqaana kaa sida waa cabsi markii lala diriray ay dadka ay ay baabi'iyeen oo shacabkii usmareeb ay xabad lagala daalay ay alfitnatu naa'imu way faman ay gadaha falaanatullahi rasuulka suuban sala allahu alayhi wasalam fidna ninkay kiciyo ayaa iska wixii ka yimaado caqabadeena sidaas kale marka nimanka ayaga waxaa waaye waxaan u aragnay niman ku been abuuranahayo ulmaawdiinka ahlusunna waljamaaca oo keligooda kadikaya la noqday shacbiga soomaaliyeed hindhaha ayagu ku hayay madaxdii ahlu sunna koonfurta haddaan ahayn hindhahan ayagu ku haynay waxay samaynayaan wax ahlu sunna yidhahda haada yaraatee ay masalaan ma jirto maalin masalaan shacbiga soomaaliyeed raasaseen raaskamboni dadka joogo oo ay ugu horeyso dowladdeena soomaaliya ahlu sunnati waljamaca waaye waa gartay marka insha allah waa in dowladda laga- waa in dowladda la garab istaagaa shacbiga soomaaliyeed ku nool gobolada mudug waxaan ugu baaqayaa in dowladda ay garab istaagaan Waa gartay.
madaxweyne qoor qoor ay garab istaagaan sidaas ay ku gaari karaan dowladnimada iyo maaragtay eh, sharaftooda iyo karaamadooda waad ogtiin dalkaan waxaa soo honguryeynay niman dabadalafiiyaas oo aad ogtiin oo baddeena lasoo honguryeynaya dadnimadeena qaranka qarannimadeena lasoo honguryeynaya marka in laga dhiiriya loo baahan yahay maanta uma baahan markii hore ay dabadhig uma ka baahan talinayeen dhuusamareeb oo waad ta- taageersanaysaan oo waa la dhacsanaysaan qaabka uu- wax u wajahaysay ee, xitaa markii ay sheegeen in khilaafka dowladda federaalka soomaaliya uu kala dhexeeyo ee, maxaa ku soo-aada hadda inaad ka khilaaftaan ama ka soo horjeestaan markii inta tanaasul ay sameeyeen oo hay-adihii amniga gacantooda ku dhigeen ciidankii hubkan ay wareejiyeen adeer aniga weligay maana taageerin ani ay weligeena isku firad ma ayna isig noqonin maxaa yeelay nimankaa niman oo shacbiga soomaaliyeed oo dhan oo indhaha ay ku eedeeyeen wey dhagaa si ay u dhaqmaayaan iyo sida ay maarata ummada ay sharaftooda iyo karaamadooda u baabi'iyeen marka insha allahu arrintaasi ahlu sunnana hogaamiye guud uma ahayn macalin maxamuud shaksi usmareeb keliya kuwaas ayuu ahaa koonfurtana annagaa madaxa ka ahan jirnay annakana dowladda ayaan ku rejinay ciidamada si sharaf leh karaamo leh waa gartay marka anagoo ciidamada shacbiga ka dhexeeyey- soomaaliyeed anagoo shacbiga soomaaliyeed bilaa shuruud la-aan aan waxba ku helin dowladda soomaaliya waa gartay wax xirriman ka dhexeeya marka kuwaan aqooyi jooga oo galguduud jooga iyo sidoo kale kuwaan koonfurta jooga adigu hogaamiyaha u ahayd xirriman ka dhexeeya oo mooda shaqayn jirteen ee muddada aad jirteen oo aad shaqayn jirteen wax aan caqiidadaas iyo diriirkaan khawaarijta ah- ah lala dagaalamay aan ahayn oo naga dhexey ma jiro Eh, nin walba laba systeman ahayn systemka koonfurta anaa hogaaminayay systemkaasna macalimiinba hogaaminayay laakiin eh, fikrad ahaan iyo dowlad jecel ahaan waan ku kala duwaneyn Waa gartay.
ninkaa waxaa waaye nin Al Maxamuud iyo- nin dagaalo nin had iyo jeer dagaalo reer weydiisanaya dowladda federaalka ku xujeynayo ayuu ahaa anaga ildhibaan kuma xujeynay dowladda federaalka dagaalo kuma aanu xujeynin si shuruud la-aan anagoo fiirinayo shacbiga soomaaliyeed maanta dowladnimada u baahan anoo fiirinayo had iyo eh, ha- ha- had eh, maalin cad ciidamada ku wareejiya dowladda Waa federaalka ah gartay. Hogaamiyaha haddana aniga guud- sharaf iyo karaamiyay tahay waa ga- hogaamiyaha guud ee sunna ee dhuusamareeb ku sugnaa ee maalin maxamuud iyo sidoo kale madax xore ee xukuumadda galmudug ee sheekh shaakir waxay sidoo jira u sheegeen in ayagu ay ka taliyaan ee koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga ee sunada ku sugan hogaamiyana u yihiin ee taliskuudana uu yahay dhuusamareeb islamarkaasna ay iyagu awamirta dhan ay go-een doonaan marka ilaa hadda maadna jirin wax waro oo ilaa hadda intaas ee sunna ay jirtay wara ka soo saarteen ama khilaafsantiin ama taageersantihiin marka hadda markay bixeen oo ay tanaasuleen oo shacabka galmudug ee, ay u tanaasuleen ma muuqataa dantii aad galmudug aad kala haydeen ama dowladda federaalka soomaaliya aad ka weyseen inaad u khilaafteen hogaankiina hore ee dhuusamareeb ka talin jiray
adeerow een, nin hogaamiye isagaba hogaamiye hogaami kale loogama daro aniga hogaamiyaha koonfurta ayaan ahay waa la yaqaanaa dowladda ay taqaana shacbiga soomaaliyeed ay yaqaana Eh, weligeyna ahamshe maalin maxamuud isku isku fiqd maan ahayn isku dhaqanna maan ahayn soola waxaa naga dhexeeyay bas caqiidadaas caqiidi caqiidada ahlusunnati waljamaa taasna shacbiga soomaaliyeed dowladda soomaaliya ugu horeydo ayaa ahlusunna waljamaa eh, adiga adiga wareysanayso ahlusunna waljamaa ayay tahay cid kaa hegto ma jirto marka ah, maalin maxamuudna weligeyga maaragtay ani asiga waxba na- na- nama dhexmarin Eh, danta guud ayaa naga dhexaysay marka danta guud haddii uu ka been sheegay aniga waa diiday marka in laga been sheego culumada in laga been sheego oo la been abuurto waa diiday waan kasoo horjeestay waxaana gartay hadda ma- culummada ee waxaan- koonfurta ku nool waxaan- ee alsunna oo alsunna qayb ka ahayd ma wax taageersan tihiin in ee, la weeraro xarunta inji oo dagaalkaas uu ka socdo soo dhaweynaysaan Ee, bise waxaa soo dhaweynaysaan in ee, tan- tanaasulkan nimankan ay ku dhawaaqeen inuu sax yahay islamarkaasna ay u heelayaan ee, shacabka galmudug iyo danta dadka reer galmudug adeerow aniga shacabka in la weeraro raalli kama ihi shacabka waa shacabka iyaga shacabkaan cudurada unahay waaye in la weeraro marna ma ogolaanayno balse laakiin habka macalin maxamuud iyo sheekh shaakir waxay weeyeen baan diidinahay taasna marka een, insha allahu een, shaksida waa la diidi karaa fikradiisii shacbiga soomaaliyeed laakiin waa shacabkeeni in la farxumeeyo in la dhibaateeyo marna raalli kama noqonayno dowladda federaalka inta juhdi ay- ay ku bixisay waad ogtihiin oo u sabartay waad ogtihiin haddee nimanka niman madax adaga madax adkaan wax lagu ogaan jiray nimankaan argagixisada marka gartay, ee, dagaal culimada- nimankaas hadda kula jirnaa ulmada marka waxaa waaye qaabkii dhaqanka ulmadana ma aha dhaqankaas marka dhaqan oo gartay.
hogaamiye kooxeed waaye marka arrinkaas arrin shacabkana uma dulqaadanay dowladda soomaliya uma dulqaadanay anagana uma dulqaadanin haddii la yidhahdo waa gartay alsunada koonfurta ku nool ee, ma lahayn saameyn badan iyo sidoo kale ee, awood ciidan ama ay ku faanan karta ama siyaasiyad oo koonfurta soomaaliya ka jirtay marka alsuna waxaa loo yaqaanay kuwa ka aramiya ee galmudug si gaar dhuusamareeb iyo gurceel iyo deegaano kale galmudug ka mid oo mid ammaan iyo mid siyaasiyadda saameynteeda xoogan ay lahaayeen marka alsunada dhuusamareebka talin jirtay ama galmudug hadda tanaasushay in ahayeen sunada kaliya ee soomaaliya ka shaqayn jirtay oo loo yahay hadda mid ammaan iyo mid siyaasiyad leh maxaa ku didantaa
adeen haddii ah oo qof aan soomaali ah aan la dilin firi waxaa kugu cad in ciidamada dawladda iyo adeersunada aad sheegaysa ay isdiriraan shareeca islaamka maxay ka qabtaa mamnuuc waaye xaaraam weeye shareeca islaamka ida iltaqa almuslimaani bisayfi ma faldaatin walmaqtuul fi naar waxaa la rabaa eh, dawlida dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka dawlad ka ah ayada ayayna taageera mudan ilaahay subxaanahu watacaalana waa noo sheegay eh, wa- ulul amri minkum fainta wa ulul amri ayuladina amanu adiula wa adiu rasuula ulul amri saasuu leeyahay ayagoo ulmadii ah haddii maanta askarigii kasoo horjeeday oo in adeerkooda ahaa oo dawladda ay dilayaan shareecada u banayday intay inta taadha ko aniga inaan dad kala dilo umaanan talagalin eh, gartay.
haddaan nahay ahlu sunna waljamaa Kulun baa laga ahlu sunna baxay dowladda dhegeyso dhegeyso federaalka.
ahlu sunna waljamaa koonfurta haddaan nahay in nin askariga walaalkeena garabkeena ku dagaalamay habad ku ridno mamnuuc weeye xaaraan bay naga tahay Culamada dhiiggiisii waa naga dhaqanka haransan yahay sunnad dhowr jilaa kulama lala galay ballama lala galay ma jirin wax ka bufilay ee, qaybo ka mida markii la fiirsho oo walow dowladda federaalka soomaaliya kadib ay qaybo dib wax ka saxday marka haddii ballantee looga baxay ee, heshiiskii la galan dhaqan geli waaye waxa u didi karaan dagaalamaan oo waxa ay heli karaan oo wax ku raadsan karaan maxay tahay Eh, midaan kuu sheegaa inta dawladda heshiisa gashay labaatan way ka badan tahay aniga ah, waan joognay meel ma jirin waan eegeynay ishaan ku haynay dagaalihii dawladda ayagaa dhameeyey barooga siroo la hadlay dawladda soomaaliya dulqaad bay leedahay waan ognahay waxaas wax u dulqaadan karan ma lahayn Eh, waxay yidhahdeen eh, xildhibaanada soddon xubnaanagas ay yidhahdeen waa la siiyey waa lagu heshiiyey xildhibaanadooda waa la dhaariyey xildhibaanada galmudug bay kamid noqdeen kadib maxaa qoosgarey inay diidaan meesha kugu dalida marka de- gaw gash malaha haddaan gobolka aniga aan wax ka noqonayn oo aan madaxa ka noqonayn wax dhaqaaqaya ma jirto sifahii Waa gartay.
hogaamiye kooxeed waaye hogaamiye Waa gartay.
kooxeed ka heshooday hogaamiye kooxeed ka heshooday inay dawladda raacaan Waa gartay.
ayagoo ulmi sheegan ulmada soomaaliya sheegan maanta inay shacabka ay dilaan habad ay ku ridaan shareeca islaamka meelay kasoo oranaysa ma jirto Waa gartay.
ahlu sunnan wakiilka ma aha maalin ka noqon doonaan insha allahu anaga dowladda soomaaliya taageersanahay dowladda dowladeedii maamul goboleedka qorqoor hogaaminaya madaxweyne qorqooran aqoonsanahay asigaan taageersanahay insha allahu haddii ugu dambeyn ee, dadka taageersan dowladda federaalka iyo dad siyaasiyiin ah waxa alsunna ay ku xantaan inay yihiin urur diimeed dagaalama oo al-shabaab ee, la siman marka haddii aad didan tihiin ee, kuwa ka dagaalami jiray ee, galmudug oo hadda soo gabagabeeyey maxaa gudadantihiin in aad dad dagaalamo oo horumarka caqabad ku haynaad tihiin kuwana koonfurta ku nool
anaga koonfurta waana waana taqaana dowladda federaalka waxaan ahna waa og- waa og tahay sharaf baan leenahay sharafteena karaamadeena dowladda waan u muujinay way nagu faanaysaa waxay leeyihiin culumada sidaasaan culum u naqaana bay leeyihiin dowladda soomaaliya wax dhibaato ee nagama sheeganayso dowladda inaan dowladda garab istaagno oo aan eh, dowladda aan kala shaqeyno danaha dowladda iyo horumarka shacabka aan ka shaqeyno ayay sh- eh, na faraysaa mas-uulinimada dowladdaan garab taagannahay een, waana garab taaganaanaynaa ee, culummada ballanka ka baxayso oo oo sidii hogaaminkooda u dhaqmayna manihin culummadana maarata shacabka soomaaliyeed waxa buu arkayaa culummada ahlu sunna waljamaa bay dadka nacsiyen nimanka ayaga dadka ay nacsiyen waa maqlaysaa facebookada waxa ka dhacay waa maqlaysaa sidii loo ambaareynayo sidii loo eebeynayo waa arkaysaa kuwaasna eh, maalin mahmuudi sheekh ama shaakira ka shaqeeyay madaxooda allah ku shubo in culummada ay la eebay oo maarata ballan la-aan lagu sheego oo shacabka soomaaliyeed lagu diro marka insha allahu eh, ahlu sunna waljamaa sidaas ma aha ballan bay leedahay ballantay gashin way oofinaysaa awel ma ardi eh, diintay mas-uul ka tahay marka inay maanta siyaasada ay dadku ay ku leeyaan oo ay ku leeyaan oo, eh, aruurtooda ay ku dhammaayaan eh, amba askar ha ahaadeen ambasana wiilasha ahlusunna oo jamaa ha ahaadaan ay ay ku- ku le- ku leeyaan oo dhiigooda ay ku binaystaan arrinkaas marka haram waaye meel ay qorayso ma jirto Eh, dowladda federaalkana dee dee dee raalli kama noqonayso arrinkaas shacabka in lagu maado la dhabaatayo
xulasha waraasada ayaa dhegeysanaysaan reediyo caadanah waa la socotaan saaxiib il galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanayaa yaban xaaji aadan waxa uu sheegtay inuu yahay afyeenka ciidanka daraawiishta galmudug oo ah ciidan haba yaraata aysan lahayn galmudug oo uu sheegay inay yihiin ciidan qabaa'ileed oo maleeshiya dagaalamo qeybka ah islamarkaasna ku fiiraysan inta badan deegaanada galmudug yaban xaaji aadan waxa uu sidoo kale u sheegay in ciidanka uu afyeenka u yahin uu yahay ciidan maleeshiya beleedka ka dagaalama deegaanada galmudug islamarkaasna ciidanka daraawiishta galmudug hogaamiyaha uu yahay ama afyeenka uu yahay ay yihiin ciidanka ee maleeshiya beleedyada ka dagaalama deegaanada galmudug ma jirto ciidan galmudug oo daraawiish ah oo galmudug ah u diiwaan gashan waxaana uu sheegay in ciidankan hadda kadib ay yihiin ciidan la diiwaangelin doono islamarkaasna ee hadda kadib galmudug iyo madaxda galmudug cusub ee hadda hogaamisa ay ka dalbanayaan in la diiwaangeliyo ciidankaasi waxaana sidoo kale uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay in ay qarameyso ciidanka daraawiishta galmudug si ay u noqdaan ciidan awood u leh gudashada waajibaadkooda galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya caawa ayuu reydhiocaan la hadlay bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay idaacadda raadiyo cadaado na waa salaamayaa aniga in badan ayaan ka hadlayey aniga oo ah afhayeenka ururada daraawiishta galmudug jalaal xaaji aadan waxaan kuu sheegi karaa ciidamadu hadda ka hor han ma lahayn hamina ma lahayn way qaybsanaayeen waxay ku kala qaybsanaayeen baarlamaanka kala qaybsanaa iyo fikirkii dadweynaha iyo maamulka galmudug oo sidau soo marayba aada og tahay een, dhowaan mar aan barkulan wax la yidhaahdo samaynay een, waxaa noo soo baxay een, qasaarihii galmudug maamulkii qaranka loo diiday qorqoor haddaan helay waa qancahayaayo qayre iyo farmaajaba waxbay qaban lahaayeen qol markay dhisaan kii kale qaar ka dumayaan macnaha een, haddii qorqoor maamulada dhan oo kale loo diido oo maamul iskhilaafsan iyo daraawiish waxba ka heli mayso waxaan marka baaqkii mar waa baaqayaa waxaan ku baaqayaa oo madaxweynaha iyo maamulka cusub ugu baaqayaa in ay taariikhda dadka iyo waktiga iyo wacyiga ula shaqeeyaan siday dadku yahay ciidamada daraawiishta galmudug aas-aaskoodii waxay ahaayeen kuwii amniga sugay aas-aaskii galmudug iyadoo nabad sugid boliis military iyo amisom midna uusan jooginin meeshii la wada aaminay ciidankii joogay waa bartilmaameedka koobaad waa gartay yaman xaajidan usoo laabanaynaa daraawiishta galmudug ay leedahay ma sugan yihiin oo ma yihiin ciidan hadda meel loogu talagalay jooga oo meel lagu booqan karo fariisin leh mise waa ciidan eh, dad deegaanka oo adu magacooda iska uma hadlayso waa mahadsan tahay ciidanka een, daraawiishtu bar calaamaysan oo madaxweynuhu midda ugu yeero inay imaanayaan un baan ogahay oo taageerada dawladda ay yihiin mooye ciidamada qarankana ay kamid yihiin xaqu un aysan lahayn ciidamada qaranka marka kuleeya qof kastoo muwaadina oo soomaaliyeed waa ciidanka qaranka
aha
ciidamada daraawiishtu marka een, ilaa bodbod ilaa bitaale ilaa docol ilaa hilmo wargalo wisil hobiyo gaalkaayo banjeedile saddex bilo adaado dhabad een, dalsan caabadwa ilaa kuwii habeen hore lasoo xareeyey een, dhulsamareeb daraawiish unbay ahaayeen aha ma garatay iyagoo sidaasa haddana markiiba sideetan intaa ka hubo aniga waxaan hubaa eh, ciidankaa joogaa eh, sida galeshoor iyo banjireley oo kale ilaa fiseed eriadaas dhabaad ciidanka jooga oo dhabaad la sii xusi karo oo boolis iyo dowladnimo aysan ka shaqaynin odayaasha haysta eh, liidarawa leadershipka ragga ay yidhahdaan oo ciidanka haysta xiriir baan leenahay sida ciidanka dalshana intergraf badan haysta waa ciidan gartay badan bal jooga aha xiriir badan baan leenahay iyagoo la iisii saarayo in madaxweynuhu uu ka soo jeedo Aha.
cadaado oo dhambaallo badan oo hambalyooyinana ay gaarsiinayaan Aha.
haddana dhibabaad dhibabaad taaga dhibab ciidamada waa daraawiisha gartay waxay Eh, wajahayaan yumal eh, daraawiishtan afkooda ku hadlayso ma leeyihiin saldhig qofkii u baahdo oo ugu hagaagi karo oo ugu tegi karo oo lagu tegi karo ciidan daraawiishta oo galmudug u diiwaan gasho
taliyaha ciidamada daraawiishta waa xasan kaarshe oo Waa gartay.
bedelay Eh, inuu shakhsiga ma codweyne rabno adduun- shakhsiga taliyaha ka waxaan rabnaa ma leeyihiin saldhig loogu tago oo qofkii u baahda daraawiishta galmudug ay leedahay meel ugu tago oo saldhig loogu hagaagi karo ma leeyihin
maya maya malahan markaan maya ku leeyahay sidaas eh, galmudug waxaa lagu aasaasay cadaado waa laga sii qaaday misena way kala qaybqaybsatay Eh, madaxweynihii hore aad og tahay wixii uu ku dambeeyey Eh, ciidamadana sidoodaba asal ahaan waa ciidamo beeleed ciidamo shuruuc qaatana ciidanka cadaadood baa laga arkay Waa oo gartay.
gaday waa Eh, gartay cadaado ciidan ciidankaama laha aan saldhig lahayn oo meel aan lagu haaga lahayn oo aan la aqoon ee qaab u diiwaan gashan yihiin Ee, maxaa sababay in afkooda ku hadasho oo tiraa ee, waxaan nahay afyeen ciidan daraawiishta galmudug ay leedahay ayadoo aan baysan jirin ee, taliyo iyo sidoo kale goob lagu hagaago oo ciidan daraawiishta galmudug ay leedahay ku sugan yihiin
aad iyo aad waa su-aal fiican walaalle waxaa jira ciyaalka saac bisaac baa jira saacadba waktibay siyaasadu maraysay aas-aaskii galmudug ciidamada daraawiishtu waxay wada qaateen jawi nabadeed waxayna ku kulmeen cadaado waxayna wada qaateen cadaado cidikaama laha aakhiro iyo cadaado midna laguma kala adka iyagoo sidaasa baa haddana waxaa dhacay siyaasadii maroorsanayd oo aan wada garanayno ama dabar jiriid ka tagtay ama imaaraad la dhex galay ama hogaamiyaasha la dhex galeen baa kuwo waliba waxay qasab ku noqotay in ay meeshii tansiilaad dawlad isku haysayna ma jirinin in badan baana dawladda u qayrinay iyagoo sidaasay kuwo waliba meeshii tansiilaad ka heli jirin ay tageen waa garteen haddana een, la daa mar buu ishalaabaa la yidhi ayaa haddeertaan tusaale madaxweyne ra-iisul wasaarihii ra-isul wasaare khayra wuxuu u yeeray deegaamo yaroo kooban aha sida sida balanbal sida dhuuse mareeb sida guurshe sida bangeri sida cadoq oo kale waa uu ka helay waa gartay wax u ciidamadii uu yeeray ciidan doonayay daraawiishta miyaa mase waa ciidan bulus iyo ciidan militari ah ciidanka loo yeeray oo leedahay xasan cali kheyre u mag- u dhawaaqay maxay ahaayeen
waxay ahaayeen ciidanka ilaa iyo hadda generaal mascuud iyo gacanta ku hayaan waxay ahaayeen ciidankii balanbal laga qarmeeyey ciidankii Daraawiist- guurshe laga qarmeeyey waa gartay Ciidanka- daraawiish baa ahaayeen
haa ciidamadii daraawiishta qaybo ka mida bay ahaayeen laakiin ciidanka een, mudug jooga cadaado een, biyo gaduud een, een, een, biciley iideyle een, guliguriyo lama qaramaynin sidaan wada ognahayba oo- oo ma soo gaarinin markaa saas ku leeyahay waxaana la kagardaayay baan qabaa dhibka unbaa la xaliyaaye wanaag waxaa lama baahna waa ciidankii gartay mucaaradada u badnaa baa la aan xaliyey saldhig lahayn oo diiwaan gasheen oo galmudug aysan aqoonsanayn dowladda federaalkana aysan qarmaynin oo leedahay deegaano galmudug qeybo kama si gaara deegaano cada hoos yimaada ayay ku sugan yihiin Ee, ma ciidanba mise waa maleesha dadka deegaanka ciidanka a ku sheegayaan daraawiij yihiin oo galmudug u diiwaan gashay waa waa mahadsan tahay horta magacaan daraawiishta laleeyahay magac mar hore baxay sayidkii ka yimid dowladii milatariga ahayd ka yimid ee xuduudaha ciidamada ilaalin jiray iyagoo sidaas ah baa haddana loogu magac daray lamana sharciyeynin oo looma sharciyeynin hab xasaanadeed ama ciidanimo ama xaquuq lagu siiyey bar kulankooda haddaad rabtana waa baaqa madaxweynaha waa baaqa baarlamaanka barta joogaan haddaan iweydiisana beelaha laftooda oo hadda ay qaarkood isku horfa fadhiyaan Aha.
oo been weliba leedahay haddii reer hebel laga qaado reer hebelna way- waa laga qaadi karaa waa gartay marka Haddii- daraawiishta galmudug ay leedahay ma ciidan dadka deegaanka ayagoo ay qorteen oo ninka ee baadiyaha jooga qori u wato oo daraawiishta galmudug u diiwaan gashay qeyb ma ka taha
ciidamada daraawiishta ee, waa ciidamadii awal hore deegaanka maamulada ka hor ciidan beeleedyada ka ahaa iyagu isdagaalamay niyuu booliska la dagaalamay etoobiyaankii la dagaalamay kuwa bari iyo al-shabaab ka dagaalgaleen Ee, dadkuna inuu hubaysan yahay hubkiina faraha ka baxayna waaba la socotaaba ururintaasa waxaan u sabaynayaa codsanayaa baaqayaa haddana tala ahaan hadda meeshaan waa la socotaa bangeeleyo meel ka soo horjeeda nabad iyo meel ka soo horjeeda balisoor iyo meel ka soo horjeeda galbeed iyo meel ka soo horjeeda intaba in waxaasi u baahan yahay ururin xallin iyo diyaarin gaar ahaan bacdukum ilaa bacdin ayadii ahayd macnaha qaarki inaan qaar ka fadilnay ciidamada saldhigga aas-aaskii galmudug ee gaday magaca cadaado cidi kama laha baan gaar ahaan anigu ahay waxaan leeyahay tala ahaan waa garta talada codsi ahaan in afyeenaaga usoo jees ayaga tixgelinta koobaad la qarameeyo haddaan la qaramayna qalalaasoo sii ku darayaan maba waa garanayaba gartay ee, ciidankan aan leedahay waa daraawiish ee maleeshiyaadka ah ee dagaalamaya ee ku sugan ee meelaha coladaa ay ka jiraan iyo sidoo kale deegaamada kale ee dagaalbeeleedyadu ay ka jiraan oo galmudug daraawiish ay leedahay ku tilmaamayso ee, in la qarameeyo oo dowladda federaalka soomaaliya ay diiwaan geliso oo ciidamada qaranka lagu daro ee, waxaan dhihi karnaa waxaa u sababa inay yihiin ciidan maleeshiyaad ah oo diida in la qarameeyo
ciidan maleeshiya beeleeda oodiya in la qarameeyey mala jiraba
waa garta ciidan waxaa jira aan lahayn xarun loogu talagalo oo meel aan fariisin lahayn oo madaxda qaranka hadday u baahdaan ama qof kasta oo daraawiish galmudug daneynaya inaysan jirin goob islamarkaasna inay yihiin ciidan maleeshiyada oo dagaalamaya oo ku sugan markaaste goobaha markaasi maleeshiyaadka ay ku dagaalamayaan ama colaadabeeleedka ay ka jiraan
waa mahadsan tahay Ee, waxaan kuu sheegayaa qarahoodaan kuu sheegayaa haddii intuu yimaado ee, maamul sharaf leh ama hadda midka loo hanweeyo oo la je- oo la jecel yahay cadaado uu ka waco ee, riixad isleban way soo ururayaan uu ka waco daalkacyo uu ka waco cabudaaq uu ka waco dhabad marahooda dad qaas iisii wadiiso waa sidaas oo kale hadda sida kuwii xagga laga qarmeeyo oo kale hal bar baa loogu yeeri weyna yimaadeen marka waa loo wacaayo Waxaa- waa ciidan aan salig lahayn oo um, dadka deegaanka ah oo hubaysan ah
haa ciidanka hubaysan waxay sabab u yihiin nabadda dadka dhigis xoojinta ciidamada qaranka dadka dhigis ee, maaraynta dadka qaramaynta daraawiishta waa garta marka ee, waa isku ciidan sugka aan dadka waa garta waxaa leedahay markaa daraawiish ciidan maahan waa dad hubaysan oo deegaanka ah waxaa leedahay aad ku tilmaamaysa inaan daraawiish ay yihiin
magaca daraawiishta waa la siiyey baan ku yidhi laakiin wax hab ah iyo bajad ah oo ay leeyihiin ma jiraan iyagoo hubaysan oo qaarkood ka awood badan yihiin ciidamada qarankaba oo artgraf iyo artillery iyo sawaariib iyo rockab haystaan bay waxay u baahan yihiin baa ku yidhi qaramayn habayeen waxaan ugu ahan waxa weye wax kala maqan ma jiraan media dadkooda jooga isgaarsiintii ma furan ilaa bitaare caawaan wacayay ilaa dhabad caawaan wacayay inkastaba qeyb kastoo ay yihiinba waxay sugayaan madaxweynaha maamulka hadda la doortay iyo dawladda isku xirkeeda ilaa maamulada hore dawladda kasoo horjeedi jireen waxaan marka waxaan marka een, codsanayaa codsanaynaa een, in la qarameeyo la ururiyo dib u heshiisiintuna iyagay ka bilaabataa isku dhiisdhexgalon iyagay ka bilaabataa xoo- qaramaynta ee, maaraynta dadkuna iyagay ka bilaabataa waa gartay Eh, Balaayadeeda inta aan la waayaan, qarameynin, iyagay eh, bilaabataa oo la Fiyaane, qaramayo.
eh, inta aan la qarameynin ciidanka maleeshiyaadka ah oo daraawiishta galmudug u diiwaan gashana eh, ma la rekoorgareeyey oo ciidan diiwaan gashan oo liis ku qaran oo galmudug ay ku faani karto daraawiishta ma yihiin mise waa ciidan aad mar kasta magacooda ku hadasho oo aad leedahay waa daraawiish oo galmudugba aysan aqoonsanin iyo cid aqoonsan aysan jirin oo leedahay galmudug waa leedahay waa daraawiish oo deegaanada galmudug ka howlgala
waa mahadsan tahay habow waa lagu dalbartaa baa layidhi habow waa lagu dalbartaa waxaa jidhay mar ciidamada daraawiishta ay qorayeen cii- een, dad annaga hadda ka baxdi meelay saani cidhiidhi aanan aqoonin oo laba nin oo afrikaana iyo laba nin oo caddaana iyo laba nin oo ka socotay maamulkii galmudug berigii axmed ducaale geelle xaaf oo ka soo bilaabay cirif ilaa cirif waxaa laga qoray eh, saddex kun iyo laba boqol oo hubaysan iyo intaan hubo saddex boqol iyo lixdan gaari oo tignika ah oo antigraf intooda badan ah iyagoo markaas dhammaan u xaroonayay dowladda sidii loogu baaqay Waa adoo waa gartay, waa ku lagu dalbataa laakiin soo waxa ay ciidamo gabagabeynaya.
imaaraad qoranayo waa garta oo kusoo gabagabeynaya galmudug maamul cusub bay yeelatay axmed cabdikaari qoorqoor iyo cali daahir ciid baa hogaamin doonaa ee afarta sana soo socota ee ma jirtaa qorshe aad rabtaan in ciidanka maleeshiyaadka ah lagu diiwaan geliyo oo ciidan qaran ay ku noqdaan oo laga soo kaxeeya goobaha furimaha hadda ay ka dagaalamayaan oo maleeshiyabilada ay u dagaalamayaan ma wadaa qorshaad
waa su-aal fiican qorshahaas waanu haynaa aniga hadda afhayeenkii baan ahay waxaa ii diyaarsan aniga saraakiil taliyaha ciidamada howlgallada deegaankan taliyaha operationka een, taliyaha ee dili ku reeyahay amniga taliyaha ee dili ku reeyahay sigliga taliyayaal badan bay leedahay inagoo kooban hadiiba ay inoo imaan lahay dowladda maamul sidii loogu talagalay amnigadaa inaan soo hor fadhiisanno xusno kaarsiino kuna wareejino
jabal xaaji aadan waxaa afyeenka ciidanka daraawista galmudug oo ah ciidan aysan galmudug lahayn una diiwaan gashinanayo kaasoo caaw radio aan la wadaagayay xogaa arrintaas ku saabsan barnaamijka xulashada wareysyada ayaa dhageysanaysaan radio caadan hawala socotaan magaalada garow ee xarunta puntland ayaa markaan aadiyaa madaxweyne puntland said cabdulaahi dine waxaa maanta ololaha talaalka iyo daaweynta xoolaha puntland la gaarsiin doono shan milyan oo ka mid a xoolaha puntland sagaalka gobol ee puntland uu ka daafuray magaalada garow ee xarunta puntland xoolaha ayaa waxaa laga talaaya cudurka ku dhaca sababka ariga waxaasuu socon doonaa ee muddo laba bilood ah oo barnaamijkaas uu ka socon doono magaalada iyo guud ahaan deegaanada puntland shir jiraayad uu ka qabtay goobta talaalkan laga daafurayay ayuu hadalkan ka jeeshay
runtii waxaa farxad maanta noo ah inaan ku daahfurayno shaqo halbowlow ah horumarka puntland sida la sheegay dhaqaalaheenna waxaa lafdhabar u ah xoolaha waxaa xoolaheenna marar badan suuqyadii loo dhoofin jiray looga xiray xanuun dartii waxaan aada ugu rajo weynahay inay puntland ay ku guulaysato inay dhammaan xununa xanuunnada faafa iyo kuwa khatarta ah ee suuragalka ka dhiga in xoolaheennu ay joogsadaan inaan cirib tirno fursadda maanta shan milyan oo neef ay ka faa'iidaysanayso iyo qoysaskii munaafacaadka ku lahaa iyo dalkaoo dhan oo dhaqaalihiis ku xirnaa runtii waa wax muhiimad u leh dowladda puntland waxaan rajaynayaa muhiimaddaas tiimamka baxaaya inay siday tahay ay u soo fuliyaan waxaad ogaataan dadka ugu muhiimsan ee nolosha puntland haya waa dadka xoolaha dhaqda iyo kuwa daaweeya oo mar walba la socda xanaanadooda iyo kuwa ka ganacsada ee dhoofiya nolosha puntland xoogga dadkeedu iyo dowladduba dhaqaalaha neefkaa ka soo baxa ayaa saldhig u ah inta kale ee hadday tacliin tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday horumar kale tahay oo aan qabsanno inkastoo khayraad badan aan leennahay oo bad iyo berriba jiifa laakiin waxaa hadda dadkeenna u sahlan inay si toosa uga manaafacadsadaan waa xoolaha nool dabcan beeruhu waa koraayaan kalluumaysigu kobac baa ku jira laakiin dhaqanka dadkeenna asalka ah xoogoodu waxa weeye dhaqashada xoolaha ayaa saldhig u ahayd waan rajaynaynaa in sektarada kaleetona ee iyaguna ay kaalintooda buuxin doonaan laakiin mar walba waxaa ilaahay nagu manaystay oo dhulkeennu uu ilaahay u sameeyey intiisa badan waa dhul daaqsimeed waxaa kaloo loo baahan yahay in daaqa la ilaaliyo waxaa loo baahan yahay in degaanka la ilaaliyo waxaa kaloo muhiim ah dhakhaatiirta iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay la yimaadaan qorshe la saanqaadi kara marxaladda hadda aan ku jirno habka xoolaha loo dhaqan jiray waa hab qadiimi ah tirada xooluhu waa yaray degaanku waa ku filnaa tiradii baa badatay degaankii baa cimiladiisu beddeshay xaalufkii baa sii siyaadaya xanuunadii oo transmissedka ahaa disiiska ahaa ka imaanaya degaanada kalea badanaya waad og tihiin xoolaha ka dhoofa dekadaheenna ma aha xoolaha puntland keliya waxaa ka yimaada xoolo degaano kale ka yimaada ama waddamo kale ka yimaada sida ethoobiya oo kaleeto ka yimaada ayaa marmar hal ka dhoofa ama inta badanba ka dhoofa waxaas waxaa dhici karta xanuunada inay isqaadsiiyaan marka waxay u baahan tahay qaabka aan xoolaha u dhaqan jirna in wax laga bedelo ruuxaddeeda waxaan ka rajaynayaa dhallinyarada faraha badan ee cilmigan baratay inay la yimaadaan qorshayaal lagu dagaamaynayo xoolaha lagu koobayo daaqa ay ay ay cunayaan inta uu la egyahay ay iska kaashadaan iyaga iyo wasaaraddu eeriyooyinka la daaqayo iyo si biyaha iyo baadka la haysta loo qorsheeyo haddaan wixii qorshe ku socon dee tirada xoolaha ee aanu leenahay hoos bay u dhacaysaa haddii geedkii ay munaafacadsanayaanu meesha ka baxo xoolihii ay meesha ka baxaan waxa ku xiga waa dadka oo iyaguna meesha ka bixi doona oo ama ka hijroon doona naftooda la carari doona ama ku le-an doono marka waxaan rabnaa sidii deganaanshaha iyo eh, adkaysiga nololeed waxaa la rabaa kaalinta ay ku leedahay wasaaraddan inay qaadato oo aysan noqonin mashaariic activity ah keliya iyo wax la tallaalayo oo hay-ado laga sugo waxaa la rabaa mashaariic sustainable ah oo aanan ku xirnayn eh, dhaqaale maadaama dhaqaalihii iyagu dhaqaale yihiin in waxaa la rabaa habkii ay uga qayb qaadan lahaayeen dadka xoolaha leh ee way way haddii la helo kaamam degan iyo hab loo daaweeyo kan kale ka duwan iyo eh, clinic meelaha xoolaha u badan yihiin ka jira oo aan campaign keliya aysan ahayn ay constant ay noqoto oo qorshayaal la gaari karo ayba dhici karto xataa dadka xoolaha leh inaysan waxba ku noqon oo eh, neefaf yar oo ay gadaan inay kabargarayn karto daaweyntooda dhallinyarada cilmigan soo baratayna inay fursado shaqo ay u samayso marka waxaan u baahannahay habka loo fakerayo naftirkeeda in wax laga bedelo oo ah in hay-adda markay timaadana la dhaho waa la shaqaynaya haddii la waayana shaqo ma jirto annagoo nimcadaan haysanna Een, waxa maanta horteenna yaalla oo cagaar iyo baad ah iyo xoolo ah aaday u adag tahay ee waddamo badan oo nolosha la hardamaya intaanoo kale inay haystaan marka asadka aan haysanno waxaa la rabaa in siday tahay loo utilize gareeyo aqoontu haddaysan caqliga furfuraynin oo qorshayaal la imaanaynin macno ay aqoontu samaynayso male marka waxaan u baahannahay waxyaabahan habitka ah oo la isku dadayanayo in wax laga bedelo oo eh, caqligu caqli ka duwan uu noqdo waxaan rabnaa mashaariicdan inay noqdaan mashaariic eh, si eh, saxa u fusha waxaan u rajaynaynaa ilaahay idankiis inay ay ku soo dhammaystaan eh, tiimamka baxaya eh, si nabad ah oo ay ku soo noqdaan iyaga oo hadafkoodii soo gaaray kuwa kormeerka ana Ee, inkastoo dadku mas-uul yahay laakiin dabeecadda bini aadanka ah haddaana lagu koontaroolin waxaa dhici karta markii niman magaalo ka tegay oo miyiga lugeynaya inay had maalin marba geed iska harsadaan aa dhici karta oo intay xoogaa yar taltalaalaan ay dhahaan aagi waa dhammayna taas inaysan dhicin marka oo in effectiveka ee, iyo sida waxa u fulayaan inay noqoto ee, isla xisaabtan oo oo sax ah oo oo aanan ahayn ee, wax maaragtay een, waxyaabaha ee, mararka qaarkood bini aadan ka dhaca oo kaleeto ama ay dhici karto in dabeecado noocaas ay dadkeenu ku badan yihiin waxay ku xiran tahay horumarkeennu ma aha xoolaha horumarku waxaa keena waa dadka dadka haddii aysan xoolaha si saxa uga shaqayn ma kobcaayaan oo si saxa loo dhaqin oo si saxa loo daaweyn ninkii marka noloshiisa raba inuu khayaano oo shaqadii la rabay uusan qaban ninka reer miyiga ah shaqadiisa ma khayaamo waa u sahmiya oo waa u dhaamiya oo waa raraa oo afar iyo labaatanka saac wuxuu ka walwalayaa neefkiisa sidii uu ama caafimaad u heli lahaa ama baad u heli lahaa ama biyo u heli lahaa laakiin dadkii ay miciinka bidaayeen haddii ay iyagu ay khayaanaan iyaga naftirkooda dee waxay la tahay ee cilladeeda yeelanaysa xanuunadan ee, runtii ee, aadka ee, maaragtay een- een boogta noogu noqday oo hadda waxaad ogtihiin mar dhoweed waxaa la furay een- een- een suuqii dubay baa la furay wax badan baan boosaasaan ka imid oo ka dareemaya ganacsatada dhaqdhaqaaq bilow ah iyo niyad fiican iyo diilaa ka muuqanaysay walwal waxay ka qabaan in xanuun la sahladay uu uu meesha ka baxo waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto meeshan wasiirka iyo tiimamkooda iyo eh, qaybaha naga maqan ee- ee ee- ee agaasinka maxjarka in aan si daqiiq ah loola xisaabtamo timekii loogu talagalay daawadii loogu talagalay sababtoo ah wax yar oo la sahalsada ayaa waxaa waxay wixii naga soo gaaray annaga garanayna marka waxaa loo baahan yahay in standardka la ilaaliyo oo shaqada aan lagu cayaarin ninka shaqada ku cayaara dadkoo dhan buu ku cayaaraya marka eh, waxaan rajaynayaa xisaabtanku inuu xisaabtan saxa noqdo oo min kor ilaa hoos een, aad baan inigu mahadinayaa runtii shaqadan fiican aad wadaan waxaan rajaynayaa guul eh, inay ku soo dhammaato bulshada puntland ay ka faa'iidaysato aad baa u mahadsantihin wasalaamu calaykum qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan soo gaarinay haddaba markaan fiirino magaalada caasimadahi muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya waxaa maanta ooxada waxa ay xukun ku raday nin lagu eedeeyey inuu ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab laguna qabtay isagoo dagaalamaya cabdiraxmaan cumar cabdi oo loo yaqaan dawaalo oo magaciis afgarashada uu yahay xamse ee waxaa loo haystaa kaminaashaha dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan inuu ka mid ahaa ee xubno ka tirsan al-shabaab ee weerarada fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa amisum ay leeyihiin lixi labaatankii bishii sebtembar sanadkii tagiyo laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa lagu soo qabtay deegaanka beledulaamin isagoo dhaawaca waxaana ciidamada xoogga dalka ku wareejiyeen ciidamada amniga ayagoo la tacaalay dhaawaca kasoo gaaray weerar jidgal ah oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka inuu cumar cabdi dawaale waxa ay waayey mid ka mida lugihiisa oo ay ka fursan waayeen howlwadanada caafimaadka in laga jiro sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya caafimaad kadib ayaa markaa waxaa loo gacan geliyay hay-adaha baalista waxaana baaritaan dheer kadib ku wareejiyeen xafiiska xaraanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya sida horaantii bishii nofembar sanadkii hore dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha amniga ay shaaciyeen xafiiska xaraanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa isku howlay baalista kiiskana markii horeba soo galay hay-adaha amniga waxaana saddexii bishii february sanadkaani dalbadeen in la mudooyo dhegeysta dacwadda karnanka ah cabdiraxmaan cumar cabdi oo loo yaqaano dawaale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa go-aamisay in toddobiyo tobankii bishii february ee sanadkan la gadagal dhegeysta dacwadda ka dhanka ah cabdiraxmaan cumar cabdi oo loo yaqaano dawaale xafiiska xirlaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo isku iska leh fursadda hore ee habraaca dacwadda ayaa garsoyaasha u sheegay in eedeysanaha loo qabtay isagoo dagaal ku jira waxaana intaas ay ku direen inuu ka qayb galay weeraro kale oo ka dhacay bariire buulamareer baraawe goolweyn oo laga bilaabo xilligu dagaalamayaasha al-shabaab ku biiray degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose horaantii sanadkii labada kun iyo tobankii qareenka cabdiraxmaan cumar cabdi oo loo yaqaana dawaale waxaa uu maxkamadda ku hor sheegay in eedeysanaha uu aada u yaraa xilligii dagaalamayaasha al-shabaab ku biirayay sidaas daraaddeedna ayuu garsooryaasha waxa uu weydiistay in loo firiyo qodobada dambiga fududeeya garsooryaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeynta go-aan ku gaaray cabdiraxmaan cumar cabdille in lagu xukumo xabsidaan sida uu dhinacyada dacwadda u sheegay gaashaan lasir xasan calin shuuti oo ah guddoomiyaha maxkamadda rajo koowaad ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya xukunsanaha ayaa haysta fursad kale oo ku dalbalan karo racfaan haddii uusan ku qancin xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya muddo ku siman soddon cisho kulan wanaagsan ayaan idileena saaxiib yael xulsha warashada ayaa dhegeysanaysaa radio caadan hawaala socotaan waxaa markaan aadayaa degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland oo madaxweynaha jubbaland halkaasi maanta ku booqday goobo ay ku sugan yihiin ciidamo loo diyaariyay la dagaalanka dowladda federaalk soomaaliya ee gobolkaasi ka socda madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo weli ku sugan degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxaa maanta uu booqday xarumo ciidamada dowladda jubbaland ay ku leeyihiin deegaankaasi kuwaas oo la sheegay in loo diyaariyey howlgal la sheegay in al-shabaab laga saarayo qeybo ka mid a gobolada al-shabaab ay ka haystaan jubbaland iyo sidoo kale farageynta dowladda federaalk soomaaliya ay ka hayso gobolka gudo ee maamulka jubbaland sidoo kale madaxweynaha jubbaland waxaa ciidanka uu booqday uu fariyay saraakiishooda in u diyaargarooban howlgal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale loo joojin lahaa farageynta dowladda federaalk soomaaliya ay ku sameynayso gobolka gudo ee maamulka jubbaland qayb gudmiya barnaamijka ayaan saaxiib yeel isa soo gaaray waxaa markaan kusoo dhawaatan xubinta aad ku xisaab badan dee kalamaan
halla waayo halla waayo wanaaga halla dhowro xumaanta halla waayo xumaanta halla waayo
aryaadhaha waa wareersan tihiine heestaan macallin maxamuud si kalow u qaaday wuxuuna yidhi hallaygeeyo hallaygeeyo geelayge waa la qaade gaaroowe hallaygeeyo gaaroowe hallaygeeyo ow yidhi war markuu macallinku saas yidhi shaakir iyo ashcariya ku raacay waxayna yidhaahdeen halla geeyo halla geeyo geeleeni waa la qaade gaaroowe halla geeyo warnamiyoona may dheega jiray farmaajo halleegoy farmaajo halleegeeya dheega jiri garow hal ijooye garow hal ijooye ka damboytay waryaaday dhegaysta macallin maxamuud garow halla igeeye markuu yidhi waxbaa igu soo dhacay hadda ka hor xasan daahiroo banaawa ka soo cararay ayaa cadaada yimid wuxuu war ka bilaabay talow laba kun oo wiil hallay siiyo marka waxaa ii soo baxday macallin maxamuud hadduu garowa tago daniyow laba kun oo wiil si inuu dhihi doono wax kale wax kale wax kale kale ahahe wardeni asagaa harmacad ka cabsanayo wuxuu yidhi ciidan shabeelle la yidhahdaan u samaysanaya shirka golaha wasiiradiisa asoo ka hadlayna wuxuu yidhi dowladnimada soomaaliya kuwii shalay burburi oo dimuqraadiyaddii soomaaliya afgembi ayaa mar kale isku dayaya inay dowladnimada soomaaliya ay burburiyaan warnamiyo hota ka horaa unago mayla eray war aada heesta moodoyta la eri mayka jibaabe kasaasana ayow hoob heesta moodo hayta inti aawkay nool heesta mama dhaafa soo eri marka eelku intina mantian aragi shibaayan dirig dirig mala dhaafaw ceel barda maxaa ka dhacay walaalow warnimiyo waxaa idin leeyahay lixdan iyo sagaalkii madaxweynihii la soo doortay yuu eersaday
taasaan ogayn ana war hadda deni macalin maxamuud ma soo dhoweeyey warnimayow waa gar darantihiine garow ha la geeyo yidhi iyo wararkan aad ku waalateen intay iska dhaaftiin waxaa la yidhi ninkay goosataahiba gacalkii halkuu jiro gaashaanbuurna ku og yahay wou galab carraabaa marka taasi waa duruuf ninkay qabsataa sameeye ninkii halkacaysho oo agabiyey wuxuu yidhi xer wadaad xadreeyaa ma laha xeel siyaasiya xabso cun mooye xisaab kuma shaqeeyaan iyagaa isxiray maalintay xeef la dirireen war unina meermeeridfado hayta nin gaalka ayaa jooga madad leta madawiine haafatri misku erto gabayga aryaadhaha madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid wuxuu yidhi kabashadi madaxweyne xaaf waa la xalliyey arrintaanyuna meel raysay noo maraysaa mugaminii warkaasu run naqdo galmudug dhinacay isu raacda minii kalena waa laga war koraha madaxweyne xaaf horay buu u sheegay anuu caanaheedaan wax ka rabaa galmuduge calunkeeda ma rabuu yidhi hayehe haddaan wax wal caanaa qujuc ma loo siiyey war waxaan ogaaday madaxweyne xaaf inuu ka qayb galay caleemasaarka qoorqoor markuu baarlamaankiisii gaalgacay u fasaxay warnimayo waxuma ogidiine madaxweyne qoorqoor wuxuu la kulmay madaxdii alsunna oo macalin maxamuud hoggaaminayo war ma duruufaa ku qasabta mise khiyaaray lahaayeen qandigay markaas jiraa intaa u dambaysa arlooda maanta fuud macaa timir ma ay ku daldaleen intay ku dambaysay warnimiyow maysiin lahaa isan mayba sheego haytaana fuudiyoonay loo ii hilibya ii walaagasa sheego haytan sheekh shaakir markiin khudbay jiri ma ere jiray ciidankeennu ciidan aakhira weeye ciidan adduunyana ma aha wax oo abtooy aho ama cuntooya kuma jiraan ilaahay kuuma darnaaday khawaarijtana waa ay huraynahayaan yeeri jari marka ciidankii aakhire ciidan adduunye ka darsamay aryaa war ma haysida madeeyow jenaraal mascuud ciidankii ahlu sunnaw ka mid yahay cagtaada ka hoos ka soco warnimayo warkaan naga dhex gelinine kulankii dhex maray macallinkii iyo madaxweyne qoorqoor waa laysku afgartaa la yidhi madaxweyne qoorqoorna wuxuu yidhi odayaashaan waa xusmaynaynaa deegaankana wax badan bay ka soo qabteen oo hadda culummadan culummadii ka horraysa loo keeni maayo miya warnimiyow mayleeray bajaajley baabuurta ka heer ma eh marka ulummadaas yoonay ulmuhun tan eh iska heerkoo ma eh waraadhaa waxaa la yidhi waayaha lalmanayiyo dadka laabkaciisaha iska daba lagiigmo waxa labada kala dheer isku loohay waa damac asaguna lugooyiya kala leexad mooye liibaan ma yeesho horay baadad ugu lumay liitaanyadiiso lixih iyo daruurtiiyo intaad laali heegada arrinkaa la yacanoo lugahaaga talbaa kaasii ligaxanto liiliijintaadaa likaacoyin dhaliso waxba laaca maalmaha iyo leylka daba yaalla biqsiga ma dhaamaan mana dheere liiskii lagu qoray dhammaadkiiyo laalaabidiiyo liqliiqad baa jira laandaaqa geeluba lebigii jarka u dhow intuu laacis leeyahay sowlooli kamaa dhaco miyay beriga mare war adigii maarayaa kalmaan ahay miyuu jacaylku galay war heesta erayadeeda waxaan ugu jeclaha lab haween ku taagsaday kulli xaadso dumar yidhi legday oo ku jiifoo ka lib doonay ba'ana haa dumarka lagama gar helo miyuu uga jeeday
warna miyow maysiin lahaa megel iblaan lanwelbe gargaada waaya habada garkasheena saabad qof ilduufay waa caadadii qowl isburiyaaye qooman baan ka joogaa tixdan qoray ayaantii arbuuxuu ku qalay kan hortii geesiguu qabay khamiistana maxaad dhalin rabtaa waa danqayladii qumaatii uma socdaan howlihii qaran u baahnaay naftu way qarweysaa jidkuna waa qallaal dhagaxe qulubkiyo haddana waa socdan qootoqootadii waa qalaama rogod sheekadu iyo qar iska tuuryayse quusto ruuxan qallaha ee biqaadicine ilaahay wax khayr loo markaan qubanka kaa keeno horta allah kaa aqbalo ducada laakiin muggi hore qaran dumisaad ahayd bilowgii gabaygaaga war jabhadaad ku waalateen jacayl wax kama taqaaninayna dhegaysta haddii kiiskan aan qabo dhakhtara kulansan loo geeyo shaybaarro kaamila haddii lagu kulbaanayo kaftan uma malaysaan qof yahay kiiskan aan qaba eh kalgacaylkan igu laran ka badan toban karoojood war abwaan taleefon maa lagugu dhagaystooyin bedinida war jimhad shacayl ma gala mana taqaanaana dhegaysta nin waliba islaantiisa waa inuu ammaantaa anse taydu waa udug haddaan odhan lahaa maantay iska abula inaan ahay dadkuwa waa ogsoon yahay bal maxaa idhahdaan naflo way arkahayaan warlaankakanow doob habartiistu mangaleeri war jacayl waxba kama ogidinayna dhegaysta waa yeelle kale iyo adoo hawl wadaag badana oo wadar la jira maalintan kuugu imid waabka kaftankiyo weeraha san iyo hadal wanaaggaaga wejigaa isoo jiitay iyo muuqa waxyaa eh galgacaylka ii galay wadnaha iguna weynaaday halkuu walac ka yidhi oo wataa layga waafaqay wartan adisinka dhabdhabaas howlwadaaglayboo deganta man lugayto aryaadaha jacayl wax kama ogidiin hadda ka hor nin maa heesay wuxuuna yidhi nin baa beri habeen guday goor hiimsa hiimsaa hakiyoo tillaabada nin biriirsadoo yidhi waxaan ku mooda geed yahow inaad halable aar tahay waanse kugu habsaamay adna halalacbeenay halkiyaad ka dhigan tahay alcabdullow kaas waa jacaylkii fulayga aan maa geesinimo kuugu faanay hee aroada jacayl wax kama ogdiina annay dhegaysta ma jiifta habeenkii jaynankana ma qaato halka laga jabaa iyo jilbaha i go'one jamiilo iga soo gaar gooyow maanta ay iishaha ooyin miyaak hees nooga dhigta argooyooba waxaasu hees maahine dhakacdhakac dhamsalikow dhaleeliyow dhuc inaad tidhaahay aheed kalgacayl daaweyno kalamaa wareershaa maanta waabta yaalle cabdiqani ha sii wado kulmina ha weriye war wararkii dabadda ee somalilan wallaweynay miyaay lowdeen maanta war waa laga horreeyaahe xildhibaanadii kenya ee muqdisho shalay yimid ayaa nairobi lagu xidhay markay laabteen warwarba haysiine waxaa la yidhi guddoomiyii gobolka jubbada hoose nairobi aa lagu xidhay war xildhibaanadii kenya oo muqdisho yimid haddii nairobi lagu xidhay markay laabteen dowladda soomaaliya faragelin toosay ku samaysay kenya waana ku faraxsana warwar ma heesaan abuukarbaalla wuxuu yidhi kenya faragelinta ay nagu haysa dacwad labaad oo caalami ayaan ku furaynaa warna miya horta maysiin warsaday baddii ay la siiyey hayehe madeeyow baddiyaa ay la siiya miyaad haddana noo keentay war kenya gobolka gari waxay ku duqaysay xoolo badan ateenooyin hurmuud ay leedahayna waa burbursaa la yidhi warnama xala waxaan dhegaystay waryareedu kulmiye ka tirsan oo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan waraysanaya toban su'aalooda kenya ku saabsan oo weydiiyey cabdirashiid janan inta shakiyey oo is yidhi wiilku amu kenyaati kuu maleeyaa ayuu yidhi warniyo anu wasiirka amniga jubbaland aan nin soomaaliyeed baan nahay kenya waxba iga weydiin war hadduu soomaaliya maxaamad dheeragii war shirkadihii forex war miyaa cabbeen bishii waa dhammaateen lacagta mana siiyeen war gabar yaroo imtixaan oo muwaddo leedaada waxay tidhi haddii shirkadda for ex aan u gey saddex neef oo ariya bishii ma helayaa lix neef war waxaad rabtiin waad helaysiinana dhegaysta dalladii ay samaysteen ee soofa ma la soofeeya mase waxay dhaheen maanta wixii ka dambeeya cid kasta ee noo baahan waxay nagala soo xidhiiraysaa dalladaas aan samaysannay dowladda soomaaliyana waxaan ka rabnaa ayay yidhaahdeen xaqanna la ku leeyahay waa bixinaynaaye xaqeenna ha aqoonsato war wuxuu wasiirbayn lacag raaday maxay tahay lacagta lagu baryahay war kamel gruub dalladda soofay ka mid yihiin waxayna dhaheen kaamil iyo kamel ha isku qaldinina bulud buruufna dhiibay aan ertay war xisbiyadii somalilan waxay isku raaceen in doorashadii golayaasha la qaban doono dee idinku isku dheh meereeso isku dheh wareegaadeen war qawdhinow doorashadiina ha sheegsheegin haddii kale nabad inoo laa faraha geli doonta warwariye faysal alqaasim wuxuu yidhi war kamaalka suqjum ululash shiinaha bahal kasta oo ay arkaan waa cunaan hindiduna bahal kasta oo ay arkaan waa caabudaan carabtuna bahal kasta oo ay arkaan waa doortaan aroada unuka carabaan ka midnaan ee goormaan bahal dooranayne waryaa waydin su'aalayaaye shirkadda beeko koronto ma idin xirta aryaa geedkan kalamaan maalin cadaan la isugu yimaad korontanuu ma baahne meel naga fadhiiso korkaagu ha qaace war labada guddoomiye baarlamaanka waxay sameeyeen guddi doorashada tifaftira idhitin miyaa laga wadaa war aaway shaqadii xaliimayar malala wareegay war guddoomiyaashan waa nabadii nolol ilameereystii nabadii nololayna bilaabeen waryaa maday mursal guddoomiyiluka kan soonyu nabadii nololna ma eh hayehe muga cabdi xaashimiyaa ah war nabad iyo nolol qofaan rabin oo u baahnayn miyaa jira aryaadhaha nabadyo nolol waa fiicantahe walax kalena loo qariyey war reer kalamaanow muxuu diin derbi weyna iduu maqline maqaamkii muqdisho meel saara ar maqaamkan muqdisho ay wareersh ma mililicdeen weli mana jiriricooteen maxaad la yaabtay maanta maxaad la yaabtay maanta
aadiye muqdisho maqaamkaadi muqdisho
fariintaasi xubintii koreysa ee kalamaan waxaa gabagabo ahaayeen barnaamijka caawa soo saar halkan oo ka timinaya anigu xasana saaxiibkay haashim cumar xasan oo farsameynayay intaan barnaamijka mid lacana dib u kulma doono habeen wanaagsan saaxiibyaal dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoona haw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoona haw dad bulaaqay noqotee
dulmidayda aan aragnay dulmidayda dulmidooda